madaxweyne ku-xigeenka kenya william ruuto oo hadda ka mida murashaxiinta doorashada madaxtinimo ee kenya sannadkan ayaa sheegay in haddii la doorto uu xoojin doono dib u celinta uu xaqiijin doonaan idhaahdee dib u celinta qaxootiga ku jira xeryaha kaakumi dhadhaab ay noqdaan oo keliya kuwo ku yimaada rabitaanka qaxootigaasi iyadoo la raacayo heshiiskii saddex geesoodka aha ee u dhexeeyey dalalka soomaaliya kenya iyo hay-adda u n h c r ruuto ayaa hadalkan ku sheegay waraysi gaar ah oo uu magaalada washington d c kula yeeshay b m j merithi oo ka tirsan laanta afka sawaaxiliga ee v o eda waraysigan oo ay soo jeedinayaan nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed cabdi ayaa waxaa ruuto ugu horreyn la weydiiyey waxa uu ka yeelayo qaxootiga ku jira xeryaha qaxootiga ee dalka kenya hatuwezi kukimbia majukumu zetu kama memba wa the international community. Kenya imefanya sehemu yake na makubaliano tuliyofanya kati ya nchi yetu.
Kama carari karno mas-uuliyadda ka mid ahaanshiyaha beesha caalamka. Kenya kaalinteeda ayay ka qaadatay heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee ay wada gaareen kenya soomaaliya iyo u n h c r ee aad xustay ayaa ah in dadka ku jira xeryahaasi ay u baahan yihiin in laga caawiyo sidii ay dalalkooda dib ugu laaban lahaayeen laakiin waa in aanan la khasbin waa in ay si iskood ah u sameeyaan hanaankaasi weli waa uu sii socdaa waana qayb ka mid ah wadahadalkii aan la yeelannay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka waxaan haynaa in ka badan siddeetan iyo shan kun oo qaxooti ah oo diyaar u ah in ay dib ugu laabtaan soomaaliya waxa keliya ay u baahan yihiinna waa kaalmo si ay nolol cusub uga bilaabaan dalkooda waxaa kale oo aan rabaa inaan kuu sheego in madaxweynuhu saxiixay sharcigii qaxootiga
muxuu maamulkaagu ka qaban karaa si ka duwan dedejinta hirgelinta hannaanka isdhexgalka bulshada bariga afrika mimi ninaamini ya kwamba East African Community mm -hmm. ndiyo itakayosukuma ile inaitwa
waxaan rumaysanahay in barnaamijka bulshada bariga afrika uu yahay mid ku riixi doono in qaaradda afrika ay noqoto goob leh ganacsi xor ah sidaasi daraaddeed wuxuu hal suuq oo aad u weyn u noqon doonaa wax soo saarkeenna bariga afrika waxaana u arkaa in uu yahay suuq fursado shaqo u abuuraya beeralaydeenna dumarkeenna iyo shaqaalaheenna waxaan suuq u abuuri karnaa ilaa hal milyan oo ruux oo ku nool qaaraddeenna afrika
kaasi wuxuu ahaa waraysi ay laanta afka sawaaxiliga ee v o edu la yeelatay madaxweyne ku-xigeenka dalka kenya william ruuto waxaana soo koobayey nuur xasan nuur iyo anigoo ah maxamed cabdi